madaxweynaha dalka ukraine ayaa mar kale ku baaqay uguna baaqay madaxda toddoba iyo labaatanka wadan ee ku jira midooda yurub in ay u ogolaadaan inuu dalkaasi xubin ka noqdo midooda yurub madaxweynaha ukraine waxa uu maanta khudbadda u jeediyey baarlamaanka yurub dhinaca kalena dalkaasi waxaa ka sii socda dagaalada iyadoo ciidamada ruushku ay sheegeen in ay ka gooyeen marinkii ay u lahaayeen dhinaca xeebta magaalooyinka wadankaasi ayaa waxay isu diyaarinayaan maalmo adag in ay ka horeeyaan maadaama kolonyo ciidamada ukrain ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimadda kiyif haddaba waa sidee nolosha dadka ukrain saameyn intee la eg ayuu ilaa iyo hadda dagaalkaasi ku yeeshay arrimahaasi iyo kuwo kale ayuu xuseen barre aadan waxa uu ka waraystay axmed saalax shariif oo soddon sano ku noolaa dalka ukrain
wadankan waxaan imid kow iyo sagaashankii markii ay burburtay shuuciyaddii wadankii laisku dhihi jiray soviet union ayaa waxaan imid waxbarashaan noo imid halkaa waxaan deganaa marka hore waxaan imid moscow kadibna halkan ayaan usoo wareegay halkan ayaan wax ka baran jiray magaalo la yiraahdo roofno ayaan wax ka baran jiray markii intii aan waxbarashada ku jirayna waxaan guursaday xaas ayaan halkaa ku yeeshay kadib markiiaan jamcadda dhameeyo oo caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan inta ka shaqa bilaaban ku noolaado ilaa iyo waktigaas halkan ayaan deganaa waa tahay nolosha waddankaasi waa nolol caynkii ah nolosha waddankani xeerar kala duwan ayay soo martay noloshii hore shuuciyadda aad bay u dhib badnayn oo iska bedeleen kadib markii dimuqraadiyad timaado ay xornimada qaateen ayaa waxay bilaabeen in ay samaystaan lacago u gaar ah baasboorro u gaar ah dokumenti u gaar ah sharciyo u gaar ah oo iyaga ay leeyihiin kii ay soddonkii sana ay hadda ku dhaqnaayeen marka way isbedeshay heerar kala duwan ay soo mareen noloshooda way isbedeshay marka heerarka hadda waxaan dhihi karaa heerarka ugu wanaagsan ay hadda joogaan ay marayaan dagaalkan muddada dhowrka maalmood la soo dhaafi socday sidee buu saameeyey noloshii waddankaas walaal si adag buu u saameeyey dagaal waa dagaal dagaal wax wanaagsan maaha si adag buu u saameeyey dhaqaalihii waddankuu saameeyey dadkii u saameeyey shacbiguu saameeyey dhan walbuu ka saameeyey walow uu hadda wadankii uu ku jiro xaalad xun oo magaalooyinkii waaweynaa uun garaacayo oo inta wadanka intiisa kale ay nabad qabto cabsi intee leeg baa laga qabaa marka in ruushka uu gebi ahaanba la wareego maamulka ukraine walaalo marka hore horta tayo iyo tayo iyo tiro wuu naga badan yahay wuu ka badan yahay ruush wuuna ka hog culus yahay lama saadaalin karo kow talabaad dadkan waa dad muwaadiniin ah oo ah maaragtay jecel wadankooda aanan rabin marka inay dib ugu laabtaan hogaamintii shuuciyadda ay hogaaminaysay ama xulufo uu isaga wato inay wadanka hogaamiyaan marka waxaan filaya xaaladda inay aada isu ximaan doonto haddii aan laga soo gaarin ay wax iska bedelin xaaladda oo hadal aan wada hadal aan lagu dhamaynin dadka qaar afrikaanka ah iyo dadka muslimiinta waxay sheeganayaan in cunsuriyad lagula kacay markii ay ka baxeen ukraine ay u socdeen wadamada deriska ma jirtaa wax cunsuriyadood la kulantay intaad waddanka joogta adigu cunsuriyaddan way jirtay weligeed ilaa iyo weligeed ay jirtay cunsuriyad xoogaa iska yaro qarsoona dahsoon ayay ahayd laakiin cunsuriyad way jirtay dadkan waa dad cunsuriyiin ah ee dadka mudow nacab laakiin marka hore kuma tusaan oo wejigakaa marka hore mid waadixa kama dhigaan kor taala laakiin waa dad cunsuriyiin ah haddana xaaladda way sii xumaatay goboladii ardaygii wax ka baranaysay iyo wixii ka cararay meesha carab iyo afrikaan wax isugu jira ayaa waxay isu tarstaan xuduuddii xuduuddii ayaa waxay rabaan dadka ukrayiinka marka hore in iyagoo la hormariyo oo meesha ka cararaya dadkii afrikaantaha ee carabta waa naftooda la cararaya iyagana marka waxaa la dareensiiyey marka in ay yihiin not first person qofka ugu horreeya sameeyen ay yihiin mid labaad iyo saddexaad oo taasoo ku salaysa marka xagga cunsuriyada
meesha waxaa ku sugnaa arday badan oo soomaaliyeed oo wax ka baran jirtay dalkaasi ukraine haddii aad la sheegaystay qaarkood muxuu yahay mustaqbalkoodu maxay qorsheynayaan maxaa u qorshaysan horta dadka waddanka jooga waa dad kala duwan qaar arday ah qaar deganaa qaar u joogay inay kasii tahriibaan iyo qaar maaragtay xoogaha iska biira decmishter ah oo joogay degan halkan laakiin inta badanba hadda way ka tageen wax mustaqbal ah meesha ugama jeedaan waayo haddii waddankiiba dagaal ka socdo oo jaamacadihii ay ka carareen lasaga tegay meeshii halkaa iyo yurubtaas inay nolol ka raadsadaan haddii waddankood sida qaarkood aan waraystay haddii ay nabad noqoto inay soo laabtaan oo jaamacadooda meesha kasii wataan adiga iyo qoyskaaga maxaa ku qorshaysan imika in ma ka baxaysaan waddanka mise waa joogaysaan
wallahi horta waddanka waan deganahay soddonkii sana waan soo deganaa marka ummadda waddanka waxay qabtaan la qabaya wax dhiba ma lah taas
kaasi waxa uu ahaa axmed saalax shariif oo asalkiisu soomaali yahay balse haystaa dhalashada ukraine oo u warramayay xuseen barre aadan